فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawa oo talaado ah waxaad ku dhegaysan doontaan laascaanood oo ay ku dagaalameen ciidamada somalilan iyo dadka deegaanka qanaadka alkataa'ib al akhbaariyah oo caawa baahiyey filim xiiso badan oo lagu daawanayo weerarkii cagmarinta ahaa ee dhowaan ka dhacay xeerada ciidanka dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka xawaadley ee wilaayada shabeellaha dhexe kulan heshiis ah oo dhexmaray wilaayada hiiraan iyo beesha cabdi yuusuf ee ka tirsan qabiilka xawaadle oo la soo gebagabeeyey bayaan kulanka laga soo saaray iyo waaliga hiiraan oo hadlay ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan firxadka ciidanka lagu soo tababaray eritariya oo soo gaaraya wilaayaadka islaamiga ah ee gacanta shabaabul mujaahidiin ku jira askari hor leh oo aan waraysannay kana sheekeeyey arrimo qarsoon ayaad dhegaysan doontaan muddada uu socda barnaamijka sidoo kale qodobadiisa waxaa ka mid ah maxaad kala socotaa tirada isbaarooyinka yaala muqdisho ma dhabbaa in isbaarooyinka hadda yaala ay ka badan yihiin kuwii xilligii hoggaamiye kooxeedyada mid ka mida odayaasha ku nool muqdisho ayaa arrimahaasi ka warramaya gabay laga tiriyey shirkii ay dhowaan yeesheen wadaaddaha u fadwooda dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeyana kama marna waa mar kaliya dhuuxa هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waa lix iyo tobanka bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo afarta hijriga ah waafaqsanna lixda bisha labaad sannadda labada kun iyo saddex iyo labaatanka ee miilaadiga ah aan ku bilowno barnaamijka dagaallo culus ayaa saaka waa berigii mar kale ka qarxay magaalada laascaanood ee gobolka sool dagaalka ayaa waxa uu dhexmaray dadka deegaanka iyo ciidamada somalilan qoryaha culus ayaa lagu garaacay magaalada waxaana jira khasaaro soo gaaray dadka shacabka ah somalilan waxa ay dagaalka ku eedaysay kooxo hubaysan oo argagixiso ay ku sheegtay xilli dadka deegaanka ay doonayaan inay ka hoos baxaan dulmiga iyo tacdiyada muddo ay kala kulmayeen somalilan لدين عظيم
qanaadka alkataa'ib al akhbaariyah ayaa caawa baahiyey filim xiise leh kaas oo lagu soo bandhigay weerarkii cagmarinta ahaa ee mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xeerada ciidanka dowladda federaalka ee deegaanka xawaadley ee wilaayada shabeellaha dhexe isdaarkan ayaa soconaya qadar lix daqiiqo ah waxaana ku daawanaysa camaliyadda lagu dahfuray weerarka iyo ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo si buuxda ula wareegay xerada xawaadley halkaas oo lagu dilay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka meedadka ciidanka ayaa daadsan xerada waxaana filimka sidoo kale ku daawanaysaa khaniimada ay la wareegeen ciidanka mujaahidiinta tafaasiil intaasi ka badan wararkeena dambe ayaad ku dhegaysan doontaan insha allah لدين عظيم
degmada bu'a qable ee wilaayada hiiraan waxaa lagu soo gebagabeeyey kulan maalmo socday oo u dhexeeyey wilaayada hiiraan iyo beesha cabdi yuusuf ee ka tirsan qabiilka xawaadle kulankaas ayaa laga soo saaray heshiis ku soo dhowaada bayaanka kulanka uu akhriyey mid ka mid ah odayaasha beesha bismillaahi raxmaan raxiim taariikhda toddobada bisha tobanaad kun afar boqol afartan iyo afar hijriyada alxamdu lilaah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaah sala allahu calayhi wasalam amaa bacd ujeedo heshiis annagoo ah beesha cabdi yuusuf oo ka mid ah qabiilka xawaadle waxaan u imanay wilaayada islaamiga ee hiiraan annaga oo ka dalbanaynay heshiis waxaana ku nidhi waxaan rabnaa in aan wilaayada kula ballanno ku noolaanshaha iyo ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana wilaayada mar labaad ka codsannay in ay na siiso dad wilaayada gacanteeda ku jiro wadahadal wakhti dheer qaatay kadib wilaayadu way naga ajiibtay dalabkeennii waxaana ku heshiinay qodobadan hoos ku qoran kow waxaa la isla qaatay sii xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka labo waxaan si buuxda u qaadanaynaa annagoo ah beesha cabdi yuusuf la shaqaynta mujaahidiinta saddex waxaan ballan qaadaynaa in deegaanada aan degno aan lagu dhibaynin mujaahidiinta si muuqato iyo si qarsoonba afar waxaan iclaansanaynaa annagoo ah beesha cabdi yuusuf in aan beri ka nahay dagaalka islaam la dirirka ah ee wilaayada ka socda shan waxaan ballan qaadaynaa annagoo ah beesha cabdi yuusuf in aan deegaanadeenna lagu soo dhoweynin laguna qarinin qof dembiilo ah ama gaalada u shaqeeya lix waxaan qaadanay in aan dadkeenna ka reebanno ku-biirista cadowga allaah si uusan wax ugu dhimin ballankii nabadeed ee aan wilaayada la galnay toddobo waxaan wilaayada kula ballannay in aan ciidankeenna iyo hubkeenna ka saarno furimaha cadowga allaah aana beri ka nahay ciddii diidda warkeenna siddeed wilaayada waxay nagu wareejisay dadkii maxaabiista ahaa ee naga xirnaa sagaal ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa beelaha soomaaliyeed ee muslimiinta ah gaar ahaan beesha aan ka dhalanay ee xawaadle in aysan ku kadsoomin dagaalka shareeca la dirirka ah ee ay gaalada ka wado dhulka shareecada lagu maamulo saxiixiyaasha beesha cabdi yuusuf kow cilmi maxamed axmed labo axmed aadan abikar saddex cabdi cismaan guure afar xasan cabdi nuur shan cabdi faarax qaasin lix cilmi xuseen cabdi toddobo deeqow maxamed cabdulle goobjoogayaal kow naqiib axmed cismaan cabdi axmed jihaad labo naqiibka beesha xawaadle cabdiraxmaan xiirey bare wabilahi towfiiq waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuled abuunabhaan ayaa gabagabadii ka hadlay kulanka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين إلهي بان ugu mahadcelinayna subhanahu wa ta'ala nicmooyinkiisa tirada badan oo noo galay ikhyaarta ka socota beesha Cabdi Yuusuf oo ayagu wilaayadooda soo dalbay wixii xumaaday oo u muuqdayna ka yimid oo ay u cuntami waayeen fahmay dagaalka maanta socdo ka socda wilaayada Hiiraan inuu yahay dagaal islaam la dirir ah iska gartay oo fahmay beel ahaan u fariistay kadibna doortay in ay wilaayadooda u imaadaan yidhi wixii xumaa oo dhacay annagoo ah beesha cabdi yuusuf waxaa noo muuqatay ama nala fiicnaatay inaanan qayb ka noqon mushaarako aanan ku yeelan ama haddeer annaga wilaayadeenna waxaan rabnaa inaan ku ballanno kitaabkaas alle kuwada noolaanshihiisa iyo ku dhaqankiisa waa aad mahadsantihiin jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum towfiiqdaasna allah iska leh asagaa ku mahadsan wilaayadana runtii si qurux badan oo aad indhihiinna ku aragtaan oo aad u jeedaan bay ugu jawaabtay horeyna cadow idinkuguma ahayn haddana cadow idinma aha waxa ay wilaayada dadka muslimiinta ugu wakiilka tahay oo ku matelaysana waxay ahayd dadka maslaxadooda mid diin iyo mid adduunyo labaduba inay u xasisho wixii ilaahay uu ogol yahay inaan ku wada noolaanno wixii ilaahay uu diidan yahayna bannaanka inaan ka marno nolosha noocaas inaan ku wada jirnay asalkiiba ahayd cabdi yuusuf afarta waaxood oo uu samatalis yahay bay qayb yihiin wax xumaan oo wilaayadooda iyaga u dhexeeya ma jirin wax yaray wax badan tuna ilaahayna sidaasuu mara ka ahaa wax aan idinku bannaysanno oo walaalnimadii noo dhexaysay islaamnimadii noo dhexaysay aan idinku bannaysanno oo noo dhexeeyo hore ma jirin wax adinka aad nagu bannaysataan ama dhiiggeenna ama sharafteenna aad ku bannaysataan oo aan idin yeelnay ma jirin shaydaan baa teliyey dad baana ka aqbalay inta cabdi yuusuf fahmeen kana soo noqdeen oo ka imaadeenna waa intaas annaga marka wax gooni ahoo nagu jiraan ma jiraanba asla war annagu muslimiin baan wada nahay kitaabkaas allah noo dhaqan asagaa noo dhexeeya inaan ku wada noolaanno difaacanno baa danteennu tahay cabdi yuusuf markay yidhahan wilaayadu wax kalamaba qabtaba isla waa idinka yeelna waxaan ahaynoo kaloo nugu jiraan ma jirto wixii ka soo baxay kulankeenna qiimaha badan waa qodobadii halka aad ka akhriseen ayagaa ilaalintooda iyo dhowristooda labadiinaba waa nala ku leeyahay wilaayadiinnana waa lagu leeyahay adinka oo yuusuf samatalisana waa ladinku leeyahay inaan idinkaga baxno ma rabno marna inaan idin khudlaaminna ma rabno kitaabkaas alla iyo towxiidkaa noo dhexeeya wada ilaalintiisa iyo wada dhowristiisa waa xaqna lagu wada leeyahay ballanka suuqayma idinkugu yeesha aad gaarteen ood hadda qaadeen cabdi yuusufna gogol uu fariistay uu idinku soo diray raggiinna odayaasha ikhyaarta ah ka nasiixo ahaan waxaa in laydinla qaato oo laydinla fuliyo waxaa fududaynaya dadka inaad gaarsiisaan waa ogahay inaad cadow leedihiin diidan wanaagga aan maanta meesha ku hayno ayadoo ay sidaa tahay adinka muslimiin baa tihin wixii aad walaalihiin kula ballanteen dadka idinka dambeeya gaarsiiya ha idinla qaadeen intaana waa talo barnaamijka socdo oo dhibaatada hordhacaya waxaa sabab u oo watay oo cali jeyta abaabulay oo xasan guurguurta abaabulay oo qof kastoo soomaali ahoo riddo ahoo murtad ahoo gaaladaas muxuu ah warkeeda dhammaantood waxay askar u ahayn malira maraykan wax maslaxahoo maraykan uu ka leeyahay xawaadle dhexdiisoo gaaraho oo u wada wanaagah ma jiro wax kaloo qolo kaloo soomaaliyahu wanaag u wada maraykan ma jiro washington gurigu ku yaalla iyo new york buu maraykanka wuxuu rabaa inuu ka difaaco meesha aan joogno maraykanka wuxuu diidan yahay iyo cidda asaga la socotaba waxay diidan yihiin iftiinka alle ilaahaygiina abuuray baana hore noogu sheegay nimankaasu inayna ogolayn oo diinteenna aysan ogolayn oo dhaqankeenna islaamiga aysan ogolayn oo horumarkeenna ama ha noqdo mid adduunyo ama ha noqdo mid diimeed aysan ogolayn allihii annagana abuuray baa noo sheegay war cadoo bannaanka yaalla wey macnaha yuriiduuna liyudfi'uu nuura allaahi biafwaahihim wallaahu mutimmu nuurihi walow kariha alkaafiruun iftiinka diimeed inay dambeeyaan bay rabaan maslaxana inaysan noo ogoleen ilaahay baa noo sheegay laa ya'luunakum khabaalan wadduu maa canidtum قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر بإله إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها عرك عداوة جرت مراكن با قعمها اسكاله waxa dadkeena dabka ku shiday haday xawaado leeyihiin waxa dabka geliyay waa mareykan haday cid soomaaliyeed oo kala gashay waxa gelinay waa mareykan waxa u shiday qoryaha iyo xaabada u afuufayana waa niman annaga cuuha abtin aan wadaagno lahjadna aan wadaagno baa u afuufaya xaabada u afuufayo dadkeena shiday waxa shaqaalaha u ah cumalada u ana waa kuwaas annaga magacyadeenna laho hor socda inay sidaa tahay oo ay daliishaas u run tahay waxaa daliil idinkugu ah awlaaddii carruurtii lagu laayay jalalaqsi korkeeda oo maraykanku ku qasfiyey baad maqlayseen toddobadii canug oo qayb ka mid aysan qaangaarka ahayn oo u dhalatay beesha baadicaddo muslimiinta ah oo ka sii ahayd niman kale ibraahim baadicadde toddoba canug oo afar ka mid aabba wada dhalay baa hal madfac lagu dhuftay canug ugu sidda jir wey intii dhashay dadka muslimiinta basar iimaan Allah ka siiyo waxa la wado ladii sheegayo oo ummad Soomaaliyeed baa loogu hiilinaya leeyahay waa in caruurta Soomaalida la laayo waa in geelooda la qasfiyo la laayo waa in beerahooda laga kala cararaysan abuuran waa inay guryaha ka qaxaan waa in fasaad iyo fool xuma meel ay jirtay la isugu keenay Mareykan baan aabow ah waxa annaga aan dadkeena iska daba ordayaan oo daba nahnahlaynayaan waa waxaas Cabdi Yuusufow waxaas ma naafacayaan misna ma anfacayaan waxaas ma naafacayaan walaalnimadeenna iyo wadajirkeenna gacma isqabsigeenna isuhiilinteenna isjacaylkeenna wuxuu ku jiraa kitaabkeenna qur-aanka soo asaga kumaana ballamin soo asaga nooma dhexeeyo intaasaa ballankeennu yahay heshiiskeenna waa intaas maanta oo ay taariikhdu tahay tobanka bisha toddobaad rajab kun afar boqol afartan iyo afar hijriya annaga oo wilaayada islaamiga hiiraanoo wakiiluhu xarka shaal mujaahidiin iyo walaalaheen yuusuf samatalis waxaan ku ballannay ku wada noolaanshaha iyo ku dhaqanka shareecada islaamka ku ballannay guriga cabdi yuusuf waa inuu gurigeenna guriga annaga aan leenahayna waa guri cabdi yuusuf bartiinna iyo beertiinna iyo barteenna iyo beerteenna waa isku dhowris annagii adinka isku xaq baan walaalanna soo intaas ballankeennu maaha ilaahay subxaana wa tacaala kulligeen khaatimadaa noo soo biyo بدين عظيم
waxaa issoo taray askarta lagu soo tababaray eritrea isku soo dhiibaya xarakada shabaabulmujaahidiin askari ka soo goostay ciidanka muqdisho la keenay ayaa isku soo dhiibay wilaayada shabeellaha hoose waxaanu la yeelanay waraysi aad u dheer qaybta koowaadna arrimo kala duwan ayuu kaga hadlay ee ku soo dhowaada magacayga waa maxamed cabdi xuseen maxamed maaqsanaa jirtaa labaatan iyo kow waayahay waxaan rabnaa inaan wax badan ka ogaanno sheekada ku saabsan hanaanka la idinku geeyay dalka eritrea nooga waran bal sidee u dhacday horta waxaanu kula waday qaab ah in nagula qaadayo waxbarasho waxbarashadii dee ha nagula qaado maxamo qaar waxaa loo soo dir nabadoonnadiisa inay waxbarasho ragga leefallada waxbarashada heerka gaarsiisan loo qaadayo dalka dibaddiisa minxo oo dowladda xaggeeda uu ka soo baxay scholarship annagana markii aan siniri dhallinyaradeenna ka faa'iidaystay scholarshipka waxbarashada ah oo dibadaha ah dee waana la qaadayo waxaana la geeyey meeshan heerka waxbarasho halkee baa ka gaartay waxaan ka gaaray ilaa jaamacad heerka simester tree halkee lagaa kaxeeyey muqdisho aa liga kaxeeyey muqdisho waayahay yaa u sabab ahaa oo mas-uulka ahaa in uu ku kaxeeyo ani ahaan horta marka hore waxay kaxeeyey nabadoon ma ahayn ee laakiin waxay ahaayeen rag waxbarasho oo rag ilaahay kuuma darnaadee dowladda ee soo dirta xaggeeda ah intay isku ururiyeen meesha la geeyey kadib aa meesha waxaa noogala sameeyey nabadoon maxay tahay marka sababta loo sameeyey nabadoonka nabadoonka sababta loo sameeyaa waxay ahayd ilaahay kuuma darnaadeen nabadoonnada maaqaano bajad qandaraas ah ayuu ahaa bajadka kadib maxaa dhacay kadib waxaa dhacday dee in xero nagula shubo laysdiiwaan geliyo kadib la yidhaahdo waa laysqaadayaa haye sii soco xeradii markii dhalageeyey rag qaar baa xitaa waxay dareemeen in sheekada aysan waxbarasho ee ahayn oo ay tahay sheeko bajad ciidannimo ah dad qaar horta waxay alxamdulilah ku guulaysteen inay derbiyada ka boodaan dee dad qaarna markii la ogaaday kiiskaa ina derbiyada laga boodayo dhashiike iyo waxaana lala dhacay bekem waaba la isxabadeeyey xabadaana lala dhacay meeshaa marka waxaa lagu diray saddex qofna waa lagu diray laba qofna waa lagu dhaawaca dhowr dhif ay ugu maqaalaa in laga kaxeeyey muqdisho eritrea la geeyey oo arday iyo dad kaleba lahaa kuwee baa ku jirtay adugu horta marka hore ragga waqti waqti baa loo soo kala xarooday ragga bishii ugu horreeyey ku jiray waxay ahaayeen arday keliya laakiin ragga bilihii dambe la keenayey qaar waxay iskugu jireen derbi jiif ah hadba meelaa laga keenay imise bilood baad xerada ku jirtay saddex bilood waayahay maxaa la idiin barayay intaa wax ayna barayeen ma lehe meeshun baa ku nugulahaya keliya iyo idinla joogay wax nala joogo ma lehe hal nin oo waxaa nala joogo keliya cabdirasaaq ee dhahaan maaqana meeshuu ka tirsan yahay xaaladda nololeed ee xerada ka jirtay bal wax igaga sheeg wallaahi way liidatay intaba nin walba dee waalidkiisu wuxuu u dirsanayay inuu lacag ka qaato lacagtaasu marka waxaan u dhiiban jirnay ragga koobal waaridayaasha xerada ilaaliyo waxaa laga yaabaa ninka askariga iridda taagan markuu kaa qaado soddon doolar inuu wax kuugu soo gado so- shan doolar keliya shan iyo labaatanka doolar isaga uu ka dhigta qaadkiisa iyo sigaarkiisa isbeddel baa dhacayoo wax ka duwan waxaad rajaynayseen baa la idiin sheegay amaba aad aragteen ka waran dareenkaada sidee buu noqday wallaahi aniga minxadii horta hami kuhayay laakiin markaan maqlay bajetka inuu isrogay ilaahay kuma darnaado waan wacay waalidiinteedii waxaana wargeliyey in sheekadii ay isbedeshay ayna ii soo duceeyaan meeshan inuu ilaahay iga soo saaro waayahay waalidiintaada ma ku wargelisay wixii dhacay waalidiinta dee waa u sheegay oo arrinta see noqotay kadib waxay dhaheen mala soo bixi kara miyaa meesha oo fasax ma ka soo qaadan kartid miyaa aan ku yiri meesha meel laga soo bixi karaa maa xabadaa laisla hortaagan yahay dee waxay dhaheen nirragaa tahay waa kuu soo duceynayna una ilaahay ha kaa soo saaro ka waran farqiga u dhexeeyey xaaladda aad gasheen iyo tii aad ku sugnayd ka hor inta aanan la idiin kaxeenin amaba aadan xerada ku xaroon dee farqi weynaa u dhexeeyo waayo weligeyga aniga kuma fikirin in aan noqdo askari nin waxaan ahaa jecel dalkiisii dadkiisii diintiisa wax u anfaco ayaan rabay inaan noqdo aniga waataa waxaa aad u soo baxay warar sheegayey in dadka qaar lagu siray inay ilaalinayaan koobka adduunka ee dalka qatar kuwa lagu siray adigu ma ku jirtay warkaas horta waxaa lagu siray rag annaga inaga horreeyo ayagana ahaayeen laba kun iyo afar boqol oo naga horreysaa warkaas lagu yiri annaga laakiin qaab waa jirtay waxbarasho horta ragga dhowr meelaa laga soo qaaday qaar gobollo laga soo qaaday waa jireen qaar muqdisho laga soo qaada waa jireen iyo qaar ka yimidba qurbahaasi waa jireen dadka marka waa iskugu jireen qaar minxaa lagu soo qaaday qaar layiri qadaraa la idiin wadaa qaar ilaahay kuuma darnaadee xerooyinkan ciidanka inta laga soo saara la yiri turkiga laydinku soo tababaraa dhowr qaabaa la iskugu jira waataa kuwa idinka horreeyey ka waran halkee baa la geeyey kuwa naga horreeyey eritrea loo qaada meeqa sana idinka horreeyeen hal sanay naga horreeyeen sanad kadib annagana la waday muqdishoaad joogteen ka waran xerooyin kale idinku hayay dee saddex xero aan ku kala jirnay godka jilocow shiribow iyo khadiijo saddexda xero waxaa ugu kala jirnay sagaal sagaal boqol anigu xeradan ku jiro xerada waxay ahayd shiribow sagaal boqoleen ahayd kadib ilaahay kuuma darnaado waxaan waxay yeerneen coronavirus coronaviruska dee waa tii diyaaradaha la xanibay diyaaradihii markii la fasaxay waxaa dhacday in nala qaaday kadib markii diyaaradda la isi saaray ayaa waxaa dhacday diyaaradda markii ay kacday oo hawada ay gashay ina diyaaradda ay dhahdo waxaa ku soo dhowaataan inaan ka baxnay aadan cadde aan aadnay asmara airbort diyaaradda idinka qaaday muqdisho imise ruux baad ku saarnaydeen boqol iyo kontonan diyaaradda ku saaranna eritrea markaad tagteen kadib maxaa dhacay dee nin walba wuxuu is yiri midhaha transat unbaa dalkaasi lagu noqonaya keliya ah waa laga sii tegayaa meeshii markaan tagnay dee nin waxaan ugu soo dhoweeyey military oo korneel jamaal ee dhahaan dee ninkii markuuna soo dhoweeyana annaga marka waxba maanan arkin waana la kaxeeyey meel xeraana la geeyey kadiba waxaana loo qaybiyey marka dharka militariga iyo busto iyo iyo go-yaal iyo waxaasaana loo qaybiyey markaasuu marka nin walbo dareemay sheekada inay tahay sheeko ciidannimada dee nin walbo rabbigiisa unbuu iska tugaway keliyaa inuu meeshaan ka saaro uuna faraj khayr qaba ilaah ooga dhigo waataa marka nooga sheekay marxaladaha la xiriiray tababarka sida uu bilowday maraaxiisha la marayay iyo xaalka siduu ahaa noo faahfaahi bal walaa horta xerada marka nalagey dee askari waa taqaanaayo waxaan ugula soo dhoweeyey in lala bajaqayo horta dee soomaali waa ogtoo waa kibir badan yihiin kibirkiyaa la rabay in nagala saaro dee in cagta madaxa la iska saaro la istumo la isjirdilo cadaab baa kadib bilaabatay dee ciidanka kadibna inay kacaani damceeno waxaana inaloo sheegay hortiina waddadeena rag inay sidaan oo kale ee mareen haddii kacitaanna isku daynana rag inaga horreeyay inay kaceenoo waxaa jirtay ayagana loogu abaalmariyey kacdoonkii in lagu dilay sagaal qofood eritreyaanka dilay miya haa waa ayagaa dileen marka waddadaasaa maraysiin unbaa annagan nala yiri haddaad isku daydaan dee wallaahi waa iska degna dee waxay noqotay nin walboo meeshii samee lagu dhaho wax ka qabo un bis ah isla dee tiimkaygii unbaa iga horhoreeyo hadda diyaaraddaas ay u kala horreyso way laakiin xerada hal dufcad ayaa la rabay inay isla gasho waana dufcad laba kun iyo toddoba boqol ah waaya eritrey baa la idin geeyey xerooyin baa la idinku xareeyey tababar baa bilaaban doona oo aad u adag sidaa maqlay nooga sheekee bal wixii la idiin barayay iyo qaabka la idiin tababarayay intaba wallaahi horta tababarkiyaa iska bilowday tababarkaa bilowda maxamu xerada magaceeda baari baaraa la yidhaahdaa dee tababarkii hadduu inoo bilowdayna tababar meesha waxaa lagu qaadanayay keliya ah military training center unbay ahayd kadib meeshaasaan waxaan ku qaadanay sanad tababar ah dee waxaana la isku barayey karatayga militariga iyo gaardiiska qofka ciyaarka ah iyo waxaa la isku barayey fikrada mabaadi la rabo in la iska dhaadhiciyo intaasunbaa la isku barayay sanadkaas mabaadida waxaa inaloo sheegayey dalkayga shabaabnana inuu u maqnayn ciidamada soomaalidana aysan u maqnayn dowlad meesha ma joogin cabdirisaaqna la yidhahda keliya jooga sidaan kuu sheega markii hore iyo rag eritreyaan ah dee wax nagala dhaadhicin jirna waxay ahayd ciidanka hadda soomaaliya joogo iyo shabaab inaysan labadaba dalka soomaaliya u maqnayn ragga u maqan keliya annaga aynu nahay oo dalkeennana uu saaka u soo kabageystay nin caddaan la yidhaahdo caddaankaas gaalada ay iskugu jiraan qolo caddaan ah qolo madow ah qolo afrikaan ah weliba markaas shirna loo qabanayo waxayna loo sheegay afar sano kadib soomaaliya in laga dhisi doono safaarad israa'iil ah xerada efesiyoni dalkeennana waxaa tusaale noogula soo qaatay israa'iila ugu weyn dunida gaalnimo oo yuhuud ah nasaaraa ku xogto yuhuud iyo nasaaraba dalkayga wax ka maqan malaha saaka macdanta badaha inay ayaga gurtaan isbitaalada muqdisho ugu waaweyn digfeer iyo yaardameer iyo inay ayaga leeyihiin gabdhaha soomaaliyeedna dee boqolaal oo gabdhoodoo yutuubyada iyo internetyada waxaa nagala tusay uur leh misena uurkay u yeeleen rag amison ah ciidamada soomaalida iyo shisheeyahana waa aragteenoo ciidan kastoo soomaali dunida saaka qarashkiisa waxaa bixiyo oo mushaarka ah shisheeye iskaba dhaaf inay qori ku taagaane waxay u taagan yihiin sidai ayaga ugu dhiman lahaayeen dee annaga waxna loo tababara waxay ahaayeen bis ah dowladda inaanan mushaar kon qaadaninoo rag duurkaas jamhad ah ku jirto noqoto jamhaddaasna dhulkooda dalaga ku jira ayaga ay shaqaystaan oo ayaga gacantooda ay kala soo baxaan una diidaan gaaladan waddanka weerar ku soo noqotay inaysan raaxo marnaba aysan dareemin gaaladaasoo kala degan hadday xalano degan yihiin iyo hadday baladowlo degan yihiin iyo haddii efisiyooni degan yihiin oo safaarado ku leeyihiin iyo kuwa degan xeebta kismaayo oo hadda ceelka ka qotay iyo qolo kalo baydhaboo degan oo etoobiyaan ah raggaasaana loo kala sheeg sheegayo in nabad aysan ku waarin maxay tahay marka eritrea inay heerkaas idin tababarto oo mabaadi'daas la idinka dhaadhiciyo wallaahi horta waddanka markaa aragtid waa waddan nin waayeel oo aabbahaaga xitaa dhali karo markuu adiga ku arko asoo kursi ku fadhiyo fadhiguu kaa kacaya lugaaguu kaa shuminayaa waa rag soomaali jecel ayaga oo waxayna ku leeyihiin nabaddan aan ku jiifno aabbasiyaad barraana siiyey soomaali abaalka inoo galeen ma hilmaamna rag dhahaya waay tusaaladii marka waxay kuuga soo qaadanayaan ayaga waddankooda waa joogaan rag ajaanibow shisheeyaal ah laakiin haddii ayaga aysaystaan iyo haddii dalkooda macdan laga qodanayo iyo haddii dalkooda shidaal laga qodanayo shisheeyaha shacabu meesha kaya indhuhu ka daawadayo ma farageysta xitaa hal ciidan oo shisheeye oo joogo dalkaana ma jirto waa qof walba oo shisheeye oo dibadda ka imaanayo meeshaan imaanayo wuxuu u yimaadaa bilaa istaafla-aan amnigiisa un waxaa ballan qaado dalka eritrea farmaajo iyo siyaas afawarkii xiriir baa ka dhexeeyey maxay farmaajo idinkaga sheekeeyeen farmaajo horta dhowr waxay inoo sheegeen waayo farmaajo ase ahaan marka la dhaho siyaasad wanaagsanay la lahayn laakiin dhanka siyaasadda dunida gaalada suu dalka u keenayo iyo suu gaalada uula heshiinayo waxay ku leeyihiin madaxweynahan madaxweynayaasha kale waxba ma dhahmo xilligiina waxaa soo ifbaxay in taleefanaad la idiin siiyey faad yaasin ayaa warkaas sheegay taleefanaadka ka waran iyo xiriirka aad la lahaydeen ehelkiina dee taleefonka horta qofka hala siiya maxmed laakiin taleefonka iyo xeradaba waxay isku jirtaa shan boqol oo kilomitr meeshana lug way maaha inay socod gaari wax la yirahdo horta kama jirto meesha nin walbo waa lugtiis haddaa lugeynaysinna cilada meesha ka jirta waxay tahay wax raashiin ma jirto had iyo jeer alaba gaajo markaad darintid waxaa jirto qofkaileen waana la baray duurka qaabka loogu noolaado geedo waxaa jiro haddaa cuntid caleemihiis afar iyo labaatan saac gaajo ay ku qabanayeen wallaahi kama warqabo soomaaliya inay geedahaas yaalaan iyo in kale kama kala sheegi kara geedka caleen ahaantiisa unbaan garanayaa maahine laakiin magaca af soomaali ahaan uma aqaan geedkaas unbuu qofkii soo guranayaa maalinkuu rabo inuu taleefon aado geedkaasu wuxuu ku shubanayaa jeebkiisa wuu lugeynayaa laba boqoloo kilomitir kasta markay kuu dhammaato geedkaasaa cunaysaa waa soconaysaa dee qof walbana waxaa la baray boqol iyo konton kilomitir inuu uga dhex bixi karo hal maalin iyo laaban taleefonku waa sanad kasta markuu dhammaado hal mar waayaha dad baa idinka dhintay sidaan ogahay tirakoob rasmi ah ma naga sii kartaa tirkoob guud haddii loorta kama warqabo laakiin qiyaas ahaan labaatan kama badno haa xerada qaar ku dhinta waa jiraan iyo qaar xaduudaha eritrea iyo etoobiya ay wadaagaan ciidan idinka tirsanaa oo baxsaday ma jiraan haa kuwa baxsaday qaar u suurto gashay inay soomaaliya imaadaan iyo qaar canfar ee meesha ku gowraacday had iyo jeeraalaba si waa laiskugu jira waaya maxamed cabdi xuseen in xasan shiikh baa idin yimid markuu xilka qabtay kadib meeshaasi waxaa ka bilaaban doona is-saham waa idinka iyo xasan idin dhexeeya oo sabab u noqon doona dad badanoo idinka tirsanaa inay ka baxaan xerooyinka oo qaarkood ay isku soo dhiibaan xarakada shabaab walmujaahidiin muxuu xasan shiikh idiin sheegay dee xasan markuuna yimid waxyaabaha isku fahmi weynaa waxay ahayd su-aashaasi faahfaahinteeda iyo qaabka ay ku yimaadeen muqdisho waxa ay la kulmeen sida loo soo dhoweeyey iyo arrimo kale oo ku dul wareegaya waxaan ka dhigan doonaa qaybta labaad habeen dambe ayaan idiin soo gudbin doonaa insha allah waaya maxaad kala socotaa tirada isbaarooyinka yaala muqdisho mana dhabbaa in isbaarooyinka hadda yaala ay ka badan yihiin kuwii xilligii hogaamiye kooxeedyada mid ka mid a odayaasha ku nool muqdisho ayaa waxaa waraystay waryaheena cabdulaahi soomaali
magaalada muqdisho ayaan joogaa magacan ka bacodahaynaana waa iska balan yihiin ilaahay baana wax ka qaba oo loo sheegayaa inta isbaaro waxaan ka cabaynaa aad iyo aad u fara badan oon adag aan la aragon la maqal isbaaro waxay utaal ciidanka dowlada utaal dowlada utaal yaa kale uti isbaarooyinku waa fara badan yihiin wallaahi haddii laysku daro waxaanba islaayo anayba kun meelaha jabheed haddii laysku dardaro ku dhowaadaan misaal ahaan jidka afgeeye waxaan ogaaya soddon iyo laba isbaaraa taal labaatan iyo laba waxay taal wixii shanta golaha sare iyo udhexayda murkaga tobanana waxay soo taal inta muqdisho ayaa meeshaas udhexayda waana soddon kilomitr oo keliya waana soddon kilomitr oo keliya soddon iyo laba isbaaraa taal jidka la yidhaah waxa weeye waxa weye magaalada maka xeebta mara oo jasiiro la yiraa asagana soddon iyo koodata isbaarinka waa ka bilowdaan meesha kalluunka la yiraa ay ka bilowdaan ilaa waxay ku tagaan meesha la yiraa jasiira kulleysa waxaanka waa un labaatan kilomitran isleeyahay intaas waa isbaara soddon iyo kow isbaaraana taa jidka xeebta mara oo ceelmacaan aada oo camar ka baxa meesha la yidhaha ceelmacaan iyo muqdisho waxaa u dhexayda labaatan iyo toddoba waxa weeye labaatan iyo sideeda u dhexayda meeshaas oo isbaaro marka ceelmacaanna maxay jirtaa caasimada iyada ceelmacaan kastaka ceelcaddo weeye waxay u jirtaa soddon kilomitr siwa meesha la yiraa magaalada balcan la yiraa soddon kilomitr ay muqdisho u taal soddon iyo afar kilomitr soddon iyo afar isbaaro ayaa taal maslax ilaa inta ka dhexaysa balca kaso intaas marka waxa waaye soddon iyo afar isbaaro ayaa taala gudaha muqdisho isbaaro ma yaraa iyadu marka waa nadiif magaalada muqdisho markii laysku celceliyo waxaan islaayaa isbaarada taal marka laysku soo celceliyo adiga waxa weeye dadka jooga oon isleeyahay kolay tada labaatanta jiro ugu waaweyn isbaarada taal sid walbaba waxaan dhihi karnaa adiga labaatan in ka badanaa taal adiga isku soo celceli labaad muqdisho gudaheeda ama shan boqol ilaa afar boqol iyo konton aa ku qiyaasi karnaa oo isbaaro oo isbaaro oo dadka lagu isbaarayso isbaarooyinka lacagta tirada badan ee lagu qaado oo maalin walba lagu qaado xaggee la geeyaa maxaa lagu qabtaa jaadaa lagu cunaa siwa iyo xashiisha waxaa jira wakti isbaarooyinka ay kor u kaceen mise sidaan bay muddooyinka lasoo dhaafada ahay adiga boqolkiiba konton ay kor u kaceen waxa weeye waa maashin kordhay maasha waagii hore oo ninkii kale maasha aan joogay hadda boqol iyo konton boqolkiiba konton ay ku darsantay isbaaradu oo xilliga hadda bilaha xasan sheekh uu madaxweynaha yahay boqolkiiba konton ay korodhay boqolkiiba konton ay korodhay maxaa ugu wacan marka inta inay boqolkiiba konton korodho ilaa ismudadiga intii kasoo badatay iyo beledkiya waxa weye jaad iyo balaayo iyo iyo kamri iyo xaaraan la soo geliyey iyo iyo fiski badan qof walba marka kiigoo meel jooga isbaaro dhigtay cid yax kalena lama arko marka beledku fayrahow ka baxo wax hadda jiraba lama arko beledka dhowbaa in la iska guuro maan hadda rajo kalaba man isbaarooyinkan marka ma dowladda federaalka ayay toos u wada yaalaan marka askar askar aan ka amar qaadanayna kuwa gaar ha yahay meesha qof isbaaro dhiga kartoo shaksiyahu ma jirto kolaytuba dowladda u wada yaalli waxaan dhageysanayaa nin hadlaya oo dhahaya isbaarada dowladda u taalla marka lacagta lagaga qaado askariga joogaana lacag kaloo gooniyaho kaaga qaadanayo oo iskiisa adiga kaleysaba isbaaradu meesha waxaa weeye markay taal laaba dhacdaba in waxaa weeye hal isbaara saddex lacgood lagaaga qaado mari socota aan lanaga laga yaabaa oo hadda meelid waxaan arkaayey isbaaro mid a boono jaray laba kale intii soo istaagay dheen halkaas lacagta noo dhigan oo boonadiisa ma naqaano waana la taagay lacagta marka lagu qaado isbaarooyinkan tirada badan lee aad sheegtay bishii maxay u dhigmi kartaa walaahi bishii xalada lagu tilmaamo lama yaqaan waxaan isleeyahay adigu waa uun lacag hal bilyan ka badan waa بدين عظيم gabagabada barnaamijka dhuuxana waxaan ku soo gabagabaynaynaa gabay laga tiriyey shirkii ay dhowaan yeesheen wadaadaha u fadwooda dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye waxaana gabaygan tiriyey ibnu muflix tixda magaceeda waxaa la yidhahdaa dagaallada ka rida waayagii soo dagaalgalay oon uga jeedo nimankan ayagoon cidna u soconin cida u yeertay aysan jirin ninba meeshiisa uu ilmihiis ku korsado bannaanahooda maxaa ka ka facebookareeya ka youtubebareeya ka maxaa dhiga tiktokargareeya oo meelahooda iska jooga kuwana meelahooda iska buruglaystaan oo saliidooda iska wataan ayay shir ayay wax isku cilaamiyeen dagaal aan marka horeento ayaga aysan ku jirin hadda marka waxaan leeyahay oon tixda ku tilmaamayaa nimanku waa niman nimanka la dagaalamaysaan ka gaalsane oo jawaasiis iyo mushrikiin iyo muxarifiin dimuqraadiyiin iskugu jiree dhallinyaro ay ku baraaruga taan ka hadlaya waa taas meelaha qaar tusaalooyin baa ku jira laga yaabo dadka inay fahmi waayaan oo waxaan u soo qaatay geela aaranka aaran erey aaran la yidhaahdo waa geela yararka ah weeye laba jirka saddex jirka afar jirka waa aaran waxaas u badan yahay laba jirka saddex jirka u badan yahay aaranka gujirka aaranku waas u badan yahay waa waxaan luuqada magaalka markii laga hadlaya la yidhahdo dhallinyarada dadka luuqada magaalka lagu hadlayo dhallinyarada geela weeye marka markaan tiina idinkula hadlo ilaa afka horeente iyo dadka horeente waa sii baaba'ahayaanoo dad luuqatul casir ku hadlaya meesha joogteen marka geela markaasi markuu roobku intuu do-o dooga uu daaqo gamashiga la joogo dhanaan buu u bahdaa meelaha qaar cusbaa looga dhiga cusbaa laga siiyaa meelaha qaar reeceelal dhana ah oo biyuhu dhanihiin aad u dhanaan yihiin baa la geeyaa meelaha qaar biyaha dhanaha iyo bahal daran yahoo dhanaan ayay ku taallaa halkaasi ayaa lagu balxay balxad baa marka loo isticmaala mar waxaa leeyaha balxad mar waxaa leeyaha darnis mar waxaa leeyaha maxaa dhihi jiray ishaga jaalbax mar waxaa leeyaha dhanaansi magacyo badan bay soomaalidu u taqaanaa marka geela marka ninka markuu noocaas gantiya soo balxan hayo sida qaalibka ugu dhalahayaa qaarkii marka nin xoog badan oo muruq leh oo labaatan jir dhowr iyo labaatan jir soddon jir afartan jir ah dhowr iyo soddon jir ah oo xoog leh yaa birlab looga dhigaa oo geela madax u noqda haddii aan kaa looga dhigin geelaasi inuu dhurwaa ka dhaliyana way dhacdaa inuu biyo fiican iyo balxad fiican soo waayana way dhacdaa uusa dhicin baa dhacdaa marka waxaan ku tilmaamayaa sidii geelaasi raggii lahaa ay uga fikirahayeen ay u ilaalin hayeen ee sida ugu dhaqaalayn hayeen ayay nimankan dhallinyarada waddanka u dhaqaalayn hayaan kuwan waadaha doonan haya ee tuugada ana waxay u socdaan inay dhaqaalaha meesha ka baabi'iyaan waddankana meesha ka baabi'iyaan ilaalinta sharafta muslimiintana meesha ka baabi'iyaan dadkana ay dulli u horseedaan marka dagaal bay soo mutuxdeene nimanka ayaga ha laga shaqeeyo sidaasaan gabayga ula jeedaa meelaha qaar haddii aad maxaa dhihi jiray fahmi weydaan waa inaad sidaa u fahantaan oo waxaa ku jirtay meel aan leeyahay waxay doonayaan waa inay shacabka duufshaan oo maxay ku duuf ku duufshaan ku duufsanayaan waxaa weeye culimmada soomaaliya shirka culimmada soomaaliya culimmada soomaaliya dowladdu waa islaam tiri yacni waa duufsi laakiin waxaan ku tilmaamay duufsigaas inuu ilaahay fashiliyey la midna uu noqday nimankaa wixii loogu talagalay intuu fashilmay inuu la mid noqday roobka xagaayada la yidhahda xagaaga da'a doogna ma soo bixiyo qabow yaroo macaan baa laga helaa qofka maxaa dhihi jiray meelaha duurka oo kale inta jooga marka wax dooga wax hawa yaraatee fadwadooda ay soo saartay ma ay jirtaan ula jeeda marka inahaasaan maxaa dhihi jiray yuu gabigu ka hadlahaya insha allahu tacaala sidaa ha loola socdo haddana tixdii baan soo gudbinayaa biidn illahi tacaala dagagamay markay doonta ee damacda laabtaado dembi inuusan ka raacin baa lagu dadaalaye waa lala dul jooga xaqu lagu difaacaye waana lagu duqeeya kuwii dinta caasiyaye doqoonnimada waa lagu yaqaan dul wareer qabaaye waxay doonayeen waa inay shilima dirtaane diintiyo cilmina waa yagii diiday waa horaaye waxay doonayeen waa inay dumar shukanshaane dagaalada karrida waa yaga soo dagaalgalaaye sharci diidnimada waa lagu yaqaan qom dulaysanyaye amisom ninkii diiday baa diinta daafacaye ayaguna dayuusin xuro dulliya weeyaane dagaalada karrida waa yaga soo dagaalgalaaye magac diiranoo dulicda baa loo dallaalimaye waxse doorin maayo kufraa loogu dawgalaye magaca diiran waxaan uga jeedaa magaca shirka cul- loo loo magacsaareeyey shirka culimmada soomaaliyeed waa magac diiran aadna u qurux badan weeye magac diiran oo dulucle baa loo dalaalimaye waxse doorin maayo kufra loogu dawgalaaye waxay dood ku sheegeenna waa dabar go-oodiye waa in la gowraco weeye in ayaga isdilaan bay fadwoodeen waxay dood ku sheegeenna waa dabar go-oodiye fadwaday diraayeenna waa baydhan daamiciye isagaa dalbadayoo ma jiro dul mancinayaye dufkoo baxay kuwii soo dumahow da'la curyadaye dagaalada karrida waa yaga soo dagaalgalaaye demdemtiyo durbaanada la tumi diinna lagu sheegay dolar baa ka keene ma jiro waxay daliisheene diiwaana loo sii qoray daba istaageene wax diyaarsan bay doonayeen inay dambaabaane mar horaan ka digay oon ku idhi waa dirki karaane dagaalada karrida waa yaga soo dagaalgalaaye qodobka ah wax diyaarsan bay doonayeen inay dambaabaane waa warkii ay dhaheen war murtiyeedka shirka culimmada soomaaliyeed ka soo baxay wax sii diyaarsanaaba aha waxayna ka dhigan waxyagu ay soo saareen kana lahor baa noo soo sheego waa raggii waqooyi waqtigii gumaysigii madaxda ka ahaa nin ka mid a weeyaan diiwaana loo sii qoray daba istaageene wax diyaarsan bay doonayeen inay dambaabaane mar horaan ka digay oon ku idhi waa dirki karaane dagaalada karrida waa yaga soo dagaalgalaaye arankii darmanayay wax badan durka ka hora daaqay darka maalintuu soo galaa wuu durduriyaye wiilkan biyaha doojin karin looma sii dirooye daakhilkuu gelayaa markuu darkaba leefaye waxaan uga dan leeyahay haddaan idin dareensiiyo duqayda magaca lagu dadee holka lagu dayray waxay doonayeen waa inay shacabka dubshaane waxay doonayeen waa inay shacabka dubshaane ilaah baase doorsho ka dhigay roob xagadaaye ilaah baase doorsho ka dhigay roob xagadaaye mid yar baanu daadegisa aad waxu dareentaane garti adiga ka daadegtaa dowla maariyaaye diintiyo dadkiyo sow dalkuba daafac uma baahno soo wiil dirays qaba ma rabo dintana u dira sowdaan galbeed iyo bariba gaalo kuma duulen sow waxay daldalayaan maahan dunyadii iyo maalkii sow midkay dilayaan maaha dubcadi iyo wilba sow kuwaa duleeyay shacbigu diiday odhan waayay intaasoo dihaal qaba markaa daafac odhan wayday dembiguu shabaab galay markaad shiraar u soo duubtee intaasoo dihaal qaba markaa daafac gaaran wayday dembiguu shabaab galay markaad shiraar u duubayso duulaanka hamisoon maxaad dinta uga yeeshay mise doolarka dafaco ayagu waa dowlad mise darawalbaad wada tihiin donta wada saaran waxba gabaygu yuun ila dirgane waan dabrahayaaye ka durkaay culimada la dumey diintii caasiyaye dagaalada karida waayaga soo dagaalgalaaye dagaalada karida waayaga soo dagaalgalaaye
wudahanacaw intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بدين عظيم